mantiyadow ilaa waajid ilaa iyo inta dhex sagaal baanu ku jirnaa taasina waxaa weeye kooxdan gumaadka ee ummadda soomaaliyeed sida wadanka looga soo abjari lahaa waaye beri toddobaadyan o dhan ba howlgal baan ku jiray daalaa meesha la yidhaahdo gaalmadoobe soona siyogoy ah doonfuul adabiiday dhinacan waajid oo maxaan ku rahdaa ceelbaar ceel ura ceel madab eedyadaasoo dhan dagaal baan kaga jiraa dagaalada waa socdaan dagaalku wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo adaqbiiday laba mootaa lagaga soo qabtay oo wateen waxyaaba badan bay isticmaalaan oo mootooyin saddex lugoodley oo baarsaarka ah oo gurmud fudud ah iyo gaadidka yar bay isticmaalaan labada mooto meesha joogtana shalay waa laga soo qabtay midna waa la keenay waa lagu soo gubay tuulada lagu soo jiiday tuna hadda xudur bay joogtaa howlgal aada u saa'ida bay ciidamada ku jiraan waana ku guulaysanayna insha allahu tacaala maanta anagu areaas oo dhan ba waan soo sifaynay wuxuu waxa weeye waa waa waa wa waa qodax geed qalale qodaxdii waay way qalaleen marka waa geed qalale qodaxdii qodax haday meel ku jirto geed ku jiro qodaxdana de waa in la gubo oo fargeetooyin loo qaato xaaqo oo qaabkaan bay ku jirto meeshka dhammaan mayso marka ciidamada galada wa waa gartay waxaa jiray in magaalooyinka waaweyn ood qabsateen sida xudur oo kale ay muddo go'doonsanaayeen oo gaadiidkii ganacsiga ama kii cuntada ama waxyaabihii qutul daruuriga ee magaalada gelaya ay ka xayirnaayeen oo jiadka ay al-shabaab u taagnaayeen maxaa iska bedela arrimaha aleen maxaana waxaa weye xudur goodan maaha wada kasta balweynaha furan wadada ceelbaddaa furan wadada waxaan ku idhahdaay abuurmaxulla furan wadada yeeriyo xubuga u furan waxaa weeye haddee nimanka weli lama dhamaystirin soomahan kaleeto dhinacan xagga maxaan ku idhahdaa bariga esta waa ku jiraan oo waa werwareegayaan nin maan ku talagalayna oo qori wato oo waxba caabudayn rabbina caabudaynin bini aadamkana naxariisanayninna keligii wadiintaa qof bini aadam shacab oo isa fara waa dhibaato waa gaarsiin karaa anagu marka ka dagaalamina rabnaa xidib goyno waa taas wey waa gartay marka tuulooyinkan gobolka bakool ku yaala ee aad howlgallada ka sameynaysaan dabcan dad baa ku nool marka xaaladda bini-aadnimo ee dadka iyo meelihii aad tagteen maxaad ku aragteen adeer maxaan dadkaas waa dad iska dhibaataysan dadka shacabka waa dhibaataysan yahay bikoos ayagiibaa ku dhex jira waxa waa wa waa waraabo ari galay oo kaleeto xayaadihiina waa iloobeen oo caalamka deeqda caalamka ay bixinaysay de way iloobeen oo wax hayadoo joogeynka ma jiraan world vision bas hadda waajib joogta oo wakiilada joogaan ama wax ka bixisa oo injooyo wax usoo marisa jiraano fara badan iyo badanna waa iska jirin colaado fara badanna waa jirin wallahi shacabku aad buu u dhibaataysay waa gartay waxaa jirta waddo kasoo baxda xudur oo ilaa iyo magaalada baydhabo tagta waajid ciidamadiinaa jooga baydhabo dowlad ciidamada maamulka koonfur galbeedaa jooga xudur idinkaa jooga marka maxay tahay caqabada hortaaga in laisku xiro xudur iyo magaalada baydhabo
waxa weeye wadadan baydhabo iyo waajid hadda udhaxaysa waa sax gaadiid mara ma jiro laakiin ilaa gaduud iyo kurta inta udhaxaysa waa soddonkaa kilomitr ee howsaa weeyaan dawladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeedna hadda waxay isla qorsheeyeen in wadadan la furo wayna furmaysaa sida ugu dhaqsiinaa badan waa gartay ugu dambeyntii howlgalladan aad ku jirtaane tuulooyinka iyo meelaha aad shabaab ku baxsanaysaan ilaa iyo hadda wax ku dhintay oo khasaarahood noo sheegi karto maya nooc khasaaro naga soo gaaray ma jiraan soonatiyaglow hadda ciidankaa teeda jooga howlgalkiisu ka sameynaya bila buurmadow al askari baa anaga nagaga maxaan ku idhahdaa sasidaar naga qaatay ilaa iyo sideed baa ayaga kaga dhimatay waxa weeye gacan xaq daran wax ma disho waxaa waaye gacan xaq daran bay wataan ayaw dee nin iska cararayo waya mooy anaga wax kasaaro hadda naga soo gaaray msl gaadiidaqooni hore baa oga soo qabanay booganna fara badan baan oga soo qabanay gaadiid fara badan hore oga soo qabanay waana joogto hawlgalkaan waan joogtayna waa joogto waya inana bakoon xooga dalka soomaaliya ku jiraan alxamdulilahi kuwa kale koonfur galbeed hadda laga iyagana waa isgarabsanayna waa ciidankii qarankan kulligood ama koonfur galbeed ha ahaado ama federaal ha ahaado siidlowba ka howlgalaan xudur bay ka howlgalaan haddana waajid bay ka howlgelayaan baydhaba way ka howlgalaan naas gaarnana waan rajaynaynaa insha allahu tacaala bismi illahi karim oon waxaan ragaadkaa dhaafina meesha